wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa raashin gargaar ah gaarsiisay in ka badan laba kun oo qoys oo ku nool deegaanka luglug ee ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gargaarkan oo ka kooban noocyo kala duwan oo raashin ah sida bariis buur saliid iyo sokor ayaa loogu talagalay qoysaska nugul ee la daaladhacaya duruufaha nololeed ee adag qaybinta raashinka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo xubno ka socday hay-adda tadaamun ugu horeyn muuse cali abshir uu ku hadlayay afka hay-adda tadaamun ayaa ka warbixiyey raashinka ay bixinayaan iyo halka uu ka yimid anigoo ku hadlaya magaca hay-adda tadaamun waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan raashin gargaara aan soo gaarsiino deegaanka luglow raashinkaas oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan laba boqol laba kun oo qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha oo kusoo barakacay deegaanka raashinkan fankiisa waxaa bixiyey markaska arrimaha gargaarka iyo bini-aadamtinimada ee malik salmaan waxaa fulinaysay hay-adda tadaamun oo la kaasheynaysaa wasaaradda gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee hay-adda maamulka jubbaland wuxuu ka mid ahaa maaragtay barnaamijkii ballaarnaa ee soomaaliya oo dhan lagu gaarayay gobollada soomaaliya oo dhan allah subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa marka labaad maamulka jubbaland gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo arrimaha martiga oo maaragtay la-aanteed hawshan aysan fuli lahayn dhanka kale cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland oo dhankiisa ka hadlay madasha raashinka lagu qaybinayay ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay raashinkani islamarkaana ay ka faa'iidaysteen qoysas danyar ah yaa raashin ka bixisay iyo hay-adda tadaamun oo wakiilo ah waa ka mahad celinaynaa raashinku wuxuu ka kooban yahay sidaa la sheegay si guud ahaaneed raashinka maalmahan qaybin doono waa afar kun iyo laba boqol afar kun iyo labaatan areadan kismaayo waxaan ku qaybin doonaa saddex kun iyo labaatan baan ku qaybini doonaa oo maanta laba kun aan qaybinayno inta kalena aan qaybin doonno khamiista haddii aan la idmo oo deegaamadan ku dhow luglow host community aan u qaybin doonaa haddii aan la idmo inta kalena gobolka gedo gaar ahaan degmada ceelwaaq ayaa laga qaybin doonaa haddii aan la idmo xilliga ugu soo horeeya ee suurta gasha haddii aan la idmo waa uga mahad celinaynaa hay-adda salmaan iyo wakiilkeeda tadaamun wada shaqaynta iyo hawshan intii ay kasoo shaqaynayeen marada hore ay barnaamijtan kala fuliyeen waana ku ammaanaynaa sidaas oo kale waxaan rabaa inaan waxaweye baaq u diro oon sheego baahida ka jirta areadan way badan tahay aad bay u xoog badan tahay guud ahaan jubbaland gaar ahaan dadka barakacayaasha ah ee magaalo walba joogaayey aad bay u fara badan yihiin intaas in wax ka taraysa maaha waa uun waxaweeye dhig joojin oo inta lehe nasiib u heshay waxaan rajeynaya insha allahu tacaala hay-adda kinga salmaan liliqaafa iyo alacmaal alinsaniya iyo hay-adda tadaamunba inaan ka wada shaqayn doono insha allahu tacaala oo la kordhini doono gargaarka dadkaasi loogu deeqayo hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto waxaweye arrimaha kale bay u baahan yihiinba baahi badan baa runtii ka jirta marka aad baanan uga mahad celinaynaa intii waxaweeye soo sadaqaysatay dadkan baahan ee halkan joogana waxaan rajeynaya inay sida ugu qodmay faa'iidaysan doonaan waxna ay ka tari doonto baahida iyo dhibaatada adaalan ka jirta maxamed ibraahim washington warbaahinta jubbaland kismaayo